arrintani waxay daba socotaa jabsasho xafiisyo hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee ugandeska ah khaasatan kuwa ka shaqeeya dabagalka wax isdhaafinta ama musuq maasuqa kuwa sida gaarkaa u ilaaliya dacadiyada loo geysanayo xuquuqda aadanaha oo korna u hadla qaarka maaragtay monitorgareeya electionada iyo hay-adaha qabto shaqooyinka sansat maaragtay ah xasaasiga ah ee soo dhaleeceeya dawladda ayaa si kaasa loo abaaray ilaa iyo labadii kun iyo labiyi tobankii ilaa iyo maantadan in ku dhow sideed iyo labaatan hay-adood ayaa xafiisyadoodii la jabsaday ilaaladoodii qaarkood la dilay amba la siirxiyey oo dhimirka beelsan meeshii la galay wax tallaab ah oo booliisku uu ka qaaday ee resulti keentay amba amba xarig amba maaragtay xallin dalkii dacwada ahaa ilaa hadda lama hayo ma la garanaya markaa cidda weerar ka geysanaysa taasi hadda waa su-aasha aan doonaynay oo warqadan maanta aan dhignay annagoo soddon iyo kow urur oo caalami ah iyo kuwo goboleed iyo kuwo qaranba aan ku weydiinayno taliyaha ciidanka booliska uganda mister generaal kali kayahura su-aashaa lafteeda weeye war dadkan saan yeelaya oo qaarkood kaamarooyinkii aan ka aragnay isu labis eg isu muuqaal eg fara la qaaday maaragtay dambigii dal loo furay si daksana loogu mart loogu asakooday ka dambana wax dabagal ah oo kaleeto maxsuula oo hay-adihii xafiisyadoodii la jabsaday loo keenay ma jiraan dhacdooyinkani cabsi intee lag bay hay-adaha iyo shaqaalahooda ku abuurtay aad iyo aad aad iyo aad waa tii aan maaragtay ka hadlay markii la jabsado xafiisyada waxaa la qaadanayo waxaa ugu badan maskaxda combyuterada arrimo la xiriira wararka khaasatan madaxa hay-adaha xafiisyadooda combyuterada ay ku shaqeeyaan iyo aqab kale laakiin waxa ugu weyn isleedahay waa la raadinayaa waxa weeye arrimo la xiriiro xagga macluumaadka ay ururiyeen hay-adaha marka waxaan doonaynay oo si korana aan u dhahnay si khaasana aan ula kulanay taliyaha ciidanka booliiska labadii kun iyo afar iyo tobankii labaatan iyo afar iyo toban sideed guddi ah oo oo booliisa ayuu saaray wuu yidhi arrimahaas waxaan doonaynaa oo guddigaasi in ay ka keenaan maxay arrimahan u dhacayaan iyaa ka mas-uula ilaa hadda wax natiijo ah oo riboortkaas ku saabsan oo aan helay ma jiraan marka hadda warqadani waxay dib u xasuusinaysaa su-aalo horrana ay weydiinaysaa bacdamaa jabsigani hadda uu cusub yahay oo laba maalin arrin u dhexayso bishii hore may labiiyo labaatankeedii iyo afar labaatankeedii iyo tii ka horreysay lix iyo labaat bishii afraad lix iyo labaatankeedii la jabsaday saddex hay-adood oo muhiima wararkoodii iyo waxoodina la qaatay sidaan ka warqabno waxaa jira shirkado gaar loo leeyahay oo dhinaca ilaalada ka shaqeeya oo la kiraysto marka hay-aduhu ma isku dayeen in shirkadahaasi ay kiraystaan shirkadaha kuwa weli kuwooda ugu wanaagsan ee caalamka ka shaqeeya ay ku jirto group for security iyo shirkado kaleeto oo caalami ah securico kaamarooyin qalab leh ayaa dadka ilaalada ah ay hay-aduhu ka dhigteen ilaalkii shirkadaa ka socday waayo ilaalada la dilayo ee nafta laga bixinayo ka dambana xafiisyada la jabsanayo marka ma ahan dayax hay-adahaasi ku yimid xafiisyadooda laakiin waxay tahay arrin abaabulan oo qorshaysan oo hay-adahaasi lagu abaarayo inay meesha ka socoto